cismaan guure oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalk ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa qiray in dagaaladii shalay tirada dhowrka jeer ah lagu jebiyey ee ka dhacay meel u dhow magaalada moqokari uu ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wuxuu carabka ku dhuftay inay jiraan askar ka dhimatay dhankooda iyo kuwa dhaawacyo ay soo gaareen isagoo dhanka kale laga dheehanayay hadalkiisa niyad jabka uu ka qaaday dagaalada socda iyo guuldarooyinka isdabajoogga ah ee ay la kulmaan ciidamadooda kasii firxanaya goobaha la isku fara saarayo ee uu hardanku ka howlcayo wallahi horta dagaal meel uu ka jiro horta khasaare laan ma leh dhimashana way jirtaa dhaawacna way jirtaa waana meel oo hadda maaragtay hadda habaru ka socotaa dhimashana way jirtaa dhaawacna waa jira oo taas qof la weydiina ma jirto haddaba hadalka sarkaalkan ayaa burinaya hadallo gor sii horreysay ka soo baxay hoggaanka filla soomaaliya oo ahaa inay isku filnaansho xagga amniga ah gaareen waxaana uu ku soo beegmayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay qaar ka mid ah reer galbeedka iyo dowladda federaalkuba quus ka muujinayeen jiritaanka maamulkooda waxaana dadka ku xeel dheer arrimaha ciidanka tibaaxayaan in dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ay ku hongowday xaqiijinta damaceedii ahaa inay xajisato goobaha ay kaga sugan tahay gobollada dhexe iyo guud ahaan meelaha ay askartoodu ka joogaan dalka ciidamada al-shabaabna ay weli ku sugan yihiin islamarkaana maamulaan meelo badan oo ka mid ah gobollada soomaaliya